بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labiyo afartanaad ee suuratu lbaqara jiska ayaynu caawa ka bilaabaynaa sayaquulu sufahaa oo jiskii labaad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qل لله المشhرق والمغرب يهdي mن يشhاء إلى صراaط مستقيم allah waxa u ihi سubحaanه sayaquulu waxa ay odhan doonaan السفahaaءu kuwii maangaabka ahaa ee wax magaratada ahaa oo min الnaasi dadka ka mid ah ama min الnaasi xaal ay dadka ka mid ahaadeen sufahadu waxay odhan doonaan maa wallaahum maxaa ka jeediyey kuwan mu'miniintaa can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda qul waxaad ku tidhaa nebi allow lilaah alle ayaa iska leh almashriqu qorax ka soo baxa ama jihada bariga iyo walmaqribu qorax ka dhaca ama jihada galbeedka ay wax u dhacaan macnaha dhulka oo dhan allah iska leh bari iyo galbeed barra baale macnaheedu waxa weeyi dee intaa iyo inta u dhaxaysa iyo jihooyinka kaleba allah iska leh yahdii waa hanuuninayaa huwa allaah man yashaau cidda uu hanuunkooda doono ilaa siraatin jid ayaa uu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan wakadalik ay wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idiin hanuuninay oo yahdii man yashaaauda ku xidh kadaalikada wakadaalik sidaa aanu idiin hanuuninay iyo hidaayadaa oo kale sidaasaanu jacalnaakum idinka yeelay ummatan ummad ummadaasoo wasataa dhexdhexaad ah ay khiyaaran cuduulan dad khayr iyo cadaalad leh ayaanu idinka yeelay maxaanu sidaa idinka yeelay litakuunuu si aada u ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka kuwa ku markhaati kaca si aa u noqotaan oo wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado calaykum korkiinna shahiidan mid ku markhaati kaca wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin baa allahu yidhi alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta aada ahayd calayhaa korkeeda nebi allow qiblatan waa mafcuulka labaad ee jacalada ilan maanta waa bimacna tasyiir ay sayarnaa sayarina laba mafcuul bay qaadanaysaa marka mafcuulka labaad usoo qadaroo qiblatan ka dhig wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta aada ahayd calayhaa korkeeda qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama ilaa si aanu u ogaano mooye wax kale kaagamaanaan yeelin qiblo man mid si aanu u ogaano mooyaane kaasoo yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacaya min man mid aanu ka ogaano kaasoo yanqalibu ka noqonaya huwa manku calaa caqibayhi cidhbihiisa ka noqonaya waxaanu qibladaa kaaga yeelay oo kuugu jeedinnay si aan u kala ogaanno ka rasuulka raacaya iyo ka raadkiisa dib u raacaya ridoobaya ama ka noqonaya wain kaanat inna waa mukhafafa min ahaqiila isamkeedana damiiru sha'ni ama damiiru qisa laga dhigaa oo wain kaanad ay wainahu ina alamra washa'na xaalku waxa uu yahay kaanat waxay ahaatay hiya yacni tawliyadaa iyo jeedintaasi yacni taxwiilkaa qibladii hore laydinka leexiyey ee tan kale laydiin soo jeediyey jeedintaasi waxay ahaatay lakabiira mid ku weyn cala annaas u soo qadar guud ahaan dadka mid ku culus bay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allaahu ilaahay uu hanuuniyey kuwuu alla hanuuniyey mooye kuwa kale mid ku culus bay noqotay jeedintaa waxa weeyaan laydinka soo jeediyey qibladii hore wamaa kaana allah ilaahayna ma ahaanin liyudiica kii dayacaya iimaanakum iimaankiinnii macnaha salaatakum naxwa beyt اlmaqdis maanta iimaanka waxaa looga jeedaa salaaday u tukan jireen xagga beytulmaqdis jihada shaam intaan kacbada loo soo wareejin allah waxaa uhi ina allaha alle binnaasi dadka lara'uufun kii u tudhis badan weeyi ra'fadu waa shiddat raxma raxiimun ee addoommadiisa u naxariista haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay mawaadiic muhiim ah waxaa mawaadiicdaa ka mid ah taxwiilu lqibla wa kayfa qaabalaha alyahuud wagayruhum min asufahaa wareejintii qiblada laga soo wareejiyey beyt lmaqdis ee kacbada loo soo wareejiyey iyo yahuudi waxay ku qaabileen iyo wax magaratadii ee ay kaga jawaabeen oo alla waxa uu tilmaamay inay odhan doonaan maxaa toodii hore ka jeediyey ee tan u soo leexiyey waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa ugu sheegay mu'miniinta waa muqadimo iyo hordhac iyo inay usii diyaargaroobaan oo kadis aanay ku noqon lianna arrintani ma dhicin intaanay dhicin ka hor ayay aayaddani soo degtay intii aan laba wareejinba ilaaha caliimkee wax walba og ee waxa jira iyo waxaan jirin iyo waxa jiri doonaa hadduu jiro siduu u jiri lahaa sii og ee cilmigiisu caamka yahay ayaa waxa uu muuminiinta uga sii waramay marka kacbada loo soo jeediye baytulmaqdis ay ka soo jeedsadaan waxay odhan doonaan munaafiqiinta iyo yahuudda iyo mushrikiinta si aanay arrintaasi hadhow kadis ugu noqon ee dulqaad iyo sabir ugu yeeshaan oo waxaa la yidhi sayaquulu sufahaau siintu waa xarfu tanfiis oo ficilka mudaaric markay gasho waxay faa'iidaynaysaa mustaqbal wax soo socda marka way odhan doonaan weeyi weli may odhan oo may dhicin laakiin waxay odhan doonaan markay arrintaasi dhacdo dee maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha waxaa kaloo aayaadkan ku sugan afdaliyatu hadihi اlumma calaa saa'iri اlumam liwasaطiyatiha fakhayru اlumuuri awsatuha fadliga ummadda nebi moxamed ee islaamku ay dheer tahay umamka kale waa dhexdhexaadnimadeeda oo qofku arrinka labada dacal midkood hadduu ku taagan yahay inuu ka dhaco oo dee u dhow yahay laakiin wasatu shay waa halka ugu fiican shayga bartankiisu markaa wasatan markii la yidhi waa umamka tii ugu wanaagsanayd ummadda nebi moxamed wa khayru lumuuri awsatuhaa xikmadduna waxay ahayd arrimaha waxa ugu mudan oo ugu ugu khayr badan kuwooda dhexdhexaadka ah ee labada daraf midna ahayd marka waxaa laga fahmayaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata afdaliyada ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana lagu fasiray wasatan khiyaaran cuduulan kuwa khayr leh oo caadiliin ah waxaa kaloo aayaadkan ku jira kownu lacmaali min aliimaan in acmaasha iyo cibaadaadku ay ka mid yihiin iimaanka oo caqiidada ahlu sunna waljamaca waxaa ka mid ah aliimaanu qowlu wa camalu wa ictiqaad iimaanku inuu saddexdaa ka kooban yahay qowl wax lagu hadlo camal la sameeyo waxa weeyaan wa ictiqaadu biljanaan iyo wax qalbiga laga ictiqaadiyo oo afka iyo uurka iyo xubnaha laga camal falayo saddexdaba inuu koobsanayo marka wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum maxaa alla ku caddeeyey dee acmaasha iyo cibaadaadku iimaanka inay ka mid yihiin oo iimaankan waxaa looga jeedaa salaaday u tukanayeen baytulmaqdis oo markii laga soo jeediyey baytulmaqdis ee kacbada ay u soo jeedsadeen ayaa yahuudi waxay yidhaahdeen oo salaadoodii hore xagga shaam ay u tukanayeen baytulmaqdis iyo salaadoodan iminka kacbada tee saxa tee hagaagsan toodii hore way dayacantoo ajar ka heli maayaan ayay yidhaahdeen markaasaa alla waxa uu yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina dayici maayo salaadiinii hore ajarkeedii iyo abaalkeedii waa leedihiin oo idinka lumi maayo waxaa kaloo aayad aayaadkan ku jira si aynu horeba usoo maray maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha naskhigu qur'aanka iyo shareecada islaamka dhexdeeda inuu ka dhaco oo imika dee waxaa la nasakhay jeedsigii baytulmaqdis waxaana lagu nasakhay kacbada inay usoo jeedsadaan oo waxa lagu bedelay inay xaggan usoo jeedsadaan marka masaa'ilkaas ayaa aayaadkani ay ka warrameen waxay culimmadu isku khilaafeen intii aan la nasikhin waxa weeyaan baytulmaqdis tii uu u jeedsan jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintu makana uu joogay ma baytulmaqdis unbuu u jeedsan jiray mise xaramka ama kacbadana waa qaabili jiray marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa dee intii aan la nasikhin wuxuu u jeedsan jirun baytulmaqdis culimada qaarna waxay yidhahdeen maya labada qiblaba wuu kulmin jiray oo kacbada intuu hortiisa ka yeeluu qaabilo ayuu xagga shaamna u jeedsan jiray marka jihadii shaam ee baytulmaqdis ka xigana waa u jeedaa kacbadiina way udhaxaysaa waa hortiisa si uu labadiiba u qaabilo waayo mar walba niyadda wuxuu ka jeclaa qiblada nebiyullaahi ibraahim iyo ambiyadii ka horreysay kacbada in loo soo jeediyo niyadda ka jeclaa isagoo amarka ilaahay raalli kaun diideyn haddana niyadda sidaasuu nebigu ka jeclaa xaggan in loo soo jeediyo marka intii aan loo soo jeedin si uu u jamciyo labadaba kacbadii oo hortiisa ah waa intuu maka joogay ayuu xagga shaam iyo baytulmaqdisna waxa weeyaan u jeedsan jiray sidaasaana raajixa laakiin markii uu madiine tegey umay suurtogelin labadii inuu jamciyo oo wuxuu baaqi ku noqduun dee baytulmaqdis unbuu qaabili jiray lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood ilaa markii dambe la nasa oo la yidhi waxa weeyaan halkii aad jeclayd u jeedso waa kacbada ah masjidullaahi alxaraam alla waxa uhi sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaau kuwii maangaabka ahaa oo min annaasi dadka ka mid ah maangaabkii dadka ka midka ahaa iyo waxmagaratadii waxay odhan doonaan maa wallaahum maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda halkay hore ugu jeedsan jireen maxaa ka soo jeediyey ayay odhan doonaan qul waxaad tidhaha nebi allow lilaahi alla ayaa iska leh almashriqu jihada barigee wax ka soo baxaan iyo walmaqribu jihada galbeedkee wax u dhacaanba ilaahay baa iska leh macnuhu waxa weeyi bari iyo galbeed iyo dhul oo dhan dee allah iska leh marka halkuu doonee alla u jeedinayaa waana xikmad ilaahay oo xeel dheer ciladuna maaha jihada loo jeedsanaya lafteeda ee waa licibaadati illaahi caza wajal maqsuudku waxa weeye ilaahay keligii in la caabudo marba halkuu ku amrana loo jeedsado waa min alcibaada alla waxa uhi yahdii waa hanuuninayaa huwa alleh man yashaau cidda uu doono hanuunkooda ilaa siraatin jid ayaanu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan wakadaalik ay wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idin hanuuninnay ayaanu jacalnaakum idinka yeelnay ummatan ummad ummaddaasoo wasataa dhexdhexaada oo dad wanaagsan oo akhyaara oo caadiliina ah maxaanu sidaa idinka yeelnay litakuunuu si aad u ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka oo ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam umamka kale iyadaa markhaatiga ku furaysa oo siday ugu furayaan mabay ogeyne waayo dee diintoodii iyo qur-aankoodii baa loogu sheegay nebi walba ummaddii loo diray xaqii inuu gaadhsiiyey marka umamkii markay dafiraan ay yidhaahdaan waxba nalooma soo dirin xaqna nooma iman ummadda nebi moxamed baa markhaatigii ku furaysa umamka kale oo odhanaysa rusushii loo diray xaqii waa gaadhsiiyeen oo kamay gaabin markaa litakuunuu si aad u ahaataan shuhadaa cala annaas kuwa dadka kale ku markhaati fura oo wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado calaykum idinka korkiinna shahiidaa mid idinku markhaati fura oo nebi moxamedna idinka markhaatiga idinku furo alla waxau ihi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii taasoo kunta aad ahayd calayhaa korkeeda qiblatan qiblo kaagamaanaan dhigin ilaa linaclama si aan u ogaano mooye wax kale kaagamaanaan dhigin man yatabicu rasuula minman yanqalibu calaa caqibayh ka rasuulka raacaya si aanu ka ridoobayo uga ogaano oo ilaahay hore miyaanu ogeyn maye waa ogaa cilmi cusuboo alla usoo kordhay ma jire ilaahay horeba dee waa u ogaa laakiin waxaa la ydhaha cilmigan waa cilmigii uu ka ratibmaayey athawaab walciqaab abaalmarinta iyo ciqaabka oo qofka laguma ciqaabo lagumana abaalmariyo ogaalka hore sidana alla sii ogaa intaanu samayn oo tusaale ahaan qofka gaalnimadu u qoran tahay inta aanu gaaloobin dee ciqaab ku mudan maayo ilaahay baa ogaa inuu gaaloobi doono oo macnaha addoonku kuma abaal muto cilmiga saabiqee asaligee hore sidanaa ilaahay sii ogaa laakiin abaalmarinta iyo cuquubadu waxay ka dhalanaysaa uu addoonku ku mudanayaa ficilkii markuu sameeyey camaliyan uu ugu dhaco hadda iyadoo ilaahay sii ogaa inuu dhici doono haddana abaalmarintu goormay ka ratibmaysaa markuu dhaco idan linaclamo maaha cilmigii saabiqa horu alla u ogaa laakiin waa cilmigan abaalmarinta iyo cuquubadu ay ka dhalanayso oo ah ficilkii markuu dhaco oo cilmiga hore waxa uu ku tacalluqaayey arrinkani inuu dhici doono cilmigan linaclamana wuxuu ku tacalluqayaa arrinkani inuu dhacay wujuudkiisii oo uu jiro hadda hawaabkii iyo ciqaabkiina uu ka ratib maayo oo wixii uu mutay qofku la marinayo culimmada qaarkood waxay ku fasireen cilmu duhuur muujin oo macnaha in la kala muujiyo ka ridooba iyo ka raacaya oo ahlulcilmiga qaarkood waxay ku fasireen linaclamada ay linara si aan u kala aragno kan waxa weeyaan raacaya ee rumaynaya ee xaggii hore u jeeday iyo xagga dambe mid walba samicnaa waatacnaa odhanaya iyo ka cidhibtiisa dib uga noqonaya o odhanaya maxaa kolba dhinacna loogu jeedinaya si loo kala muujiyo markaa sida raajixaana waxa weeye in la yidhaahdo cilmigani kii saabiq ahaa maaho hore alla wuu ogaaye waa alcilmu aladii yataratabu calayhi hawaabu walciqaab oo ficilku markuu dhaco ah waa cilmiguu ka dhalanayey abaalmarinta iyo cuquubadu alla waxau ihi markaa wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaas oo kunta aad ahayd calayhaa korkeeda qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama si aanu u ogaano mooye yacni cilmi hawaab iyo ciqaab ka dhalanayo oo wujuudka shayga ku tacalluqaya inuu dhacay ilaa linaclamo si aanu u ogaano mooye man yatabicu rasuula ka rasuulka raacaya minman mid si aanu uga ogaano kaasoo yanqalibu ka noqonaya calaa caqibayhi labadiisa cidhbood ka raadkiisa dib u qaadaya ridoobaya iyo ka raacaya rasuulka si aanu u kala ogaano ogaal abaalmarinta iyo cuquubadii ay ka dhalanayso alla waxau ihi wain kaanat wainahu ina almra washana eh xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay kaanat waxay ahaatay hiya tawliyadaa iyo jeedintaas tii hore laga soo jeediye tan dambe loo soo jeediyey jeedintaasi waxay ahaatay lakabiira mid weyn oo ku culus cala annaas dadka ku culus ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allaahu alla u hanuuniyey kuwuu alla hanuuniyey mooye dadka kale dee way ku cuslaatay wamaa kaana allaahu allana ma ahaanin liyudiica kii dayacaya iimaanakum iimaankiinna ay salaatakum naxwa beyt اlmaqdis yacnii salaaddaa u tukanayseen xagga baytulmaqdis ajarkeeda iyo abaalkeeda alla idinkama dayacayo ee waa idin daryeelaya waayo ina allaha alle binnaasi dadka la ra'uufun kii u tudhis badan weeyi raxiimunaa u naxariis badan qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam waxayثumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shaطrah ilaahay halkan waxa uu in badan ku soo celceliyey in xaramka loo jeedsado jihadiisa waxaana loogu soo celceliyey ta'kiid adkayn iyo ahmiyadda iyo muhiimadda arrintaasi ay leedahay dadka muuminiintii meelay joogaanba inay xaramka soo qaabilaan oo meel kale aanay qaabilin alla waxau yihi markaa subxaanah qad naraa xaqiiq ahaan waxaanuu aragnaa taqaluba wajhika nebi muxamedow wejigaaga gadgadoonkiisa ayaanu dhab ahaan u aragnaa fi samaa samada xaggeeda uu ku gadgadoomayo oo kolba aada cirka eegayso alla waxau ihi falanuwalliyannaka fawallaahi lanuwalliyannak wallee waanu kuu jeedin oo waanu kuu jeedin qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedin qibladaasoo tardaahaa aada raalli ka tahay ee fawalli u jeedi nebi allow wajhaka wejigaaga u jeedi shatra almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh xaggiisa wejigaaga u jeedi macnuhu maaha dee wejigu intuu jeedsado jirhkii kale inuu meel kala qaabilayo eh wejiga waxaa looga jeedaa daatadaadoo dhammaystiran had iyo jeerna shayga haddii la cabiro ashrafu maa fiihi waxa ugu mudan waxaa loo jeedaa dhammaantii oo marka la leeyahy warkacuu maca araakiciina dee rukuucoo keliya maahe waa tukada laakiin rukuucdii waa ajzaada ay salaadu ka kooban tahay kuwii ugu mudnaa dabeed iyadaa loogu magac daray oo waxaa la yidhaha waa min baabi iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli qayb baa la cabiray kulli baana loo jeedaa marka fawalli wajhag dee wejigu waa ashrafu اlacdaa xubnahaaga waa halkii ugu sharafta badnayd dhammaantaase waad u wada jeedsanaysaa oo dee ma kala hadhaysid fawalli u jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kacbada xaggeeda u jeedi waxayumaa kuntum meel kastoo ahaateen bed iyo berri cir iyo dhul ama diyaarad saarow ama markab saarow ama dhul soco ama waxa weeyaan bad joog meeshaa doonta joog meel kastoo ahaateen bari iyo galbeed fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrah ay shatra almasjid alxaraam xagga xaramka u jeediya waina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay og yihiin waa nimankii ahlukitaabka ee towraadiyo injiil lagu soo dejiyey ee la siiyey layaclamuuna waxay og yihiin annahu tawliyada iyo jeedintaas xaramka loo jeedsanayaa alxaqu xaqi inuu yahay min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday waa og yihiin oo waa garanayaan wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan dee waa goodi iyo tahdiid iyo hanjabaad oo alla haddaanu mooganayn dee abaalkooduu marinaya oo waxa weeyaan ma moogano weeye alla waxaa uhi walain atayta wallaahi lain atayta haddaad ula timaada nebi allow aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey haddaad ula timaado nimanka ahlu kitaabka ee yahuud iyo nasaara haddaad ula timaado bikulli aaya aayad kasta haddaad ula timaado mucjizo kasta oo calaamad u ah xaqa haddaad u keento maa tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada taadii hore iyo tan damba toona midna kugu raaci maayaan wamaa anta adiguna maad ahaanin bitaabicin kii raacaya qiblatahum qibladooda wamaa bacduhum barhkoodna ma ahaanin bitaabicin kii raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda walain itabacta wallaahi lain itabacta nebi allow haddaad raacdo ahwaaahum hawooyinkooda iyo waxa ay doonayaan min bacdi maa jaaaka min alcilmi cilmigu intuu kuu yimid kadib macnaha intii lagu waxyooday ee waxyiguu kugu soo degay dabadeed haddaad hawadooda raacdo hee innaka adigu idan haddaa markaas haddii aad raacdo la min aaalimiina kuwa aalimiintaee xadgudbay ayaad ka mid noqonaysaa aladiina kuwa aataynaahum anu siina alkitaaba kitaabka yacrifuunahu nebiga waa garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayeen abnaa'ahum inamadooda wa ina fariiqan qayb oo minhum kuwa ahlulkitaabka ka midihi layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqi ayaa ay qarinayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan xaqi oy garanayaan ayaa ay qarinayaan alla waxau ihi alxaqu xaqi min rabbika rabbigaa xaggiisu ka ahaaday nebi allow e falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa ka shakiya xaqa ha ka mid noqon waa nuunu tawkiid saddexda jeer waxaynu ugu celinay haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay wujuubu tawajuhi ila alkacbati fi salaa waajibnimada in xagga kacbada loo jeedso iyo masaajidka xurmada leh salaada marka la tukanaayo waxaana alla uu tilmaamay in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu aada u jeclaa xaramka maka in loo jeediyo oo alla waxa u ihi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa oo samada muxuu ka eegayaa dee warka iyo waxyigu halkuu uga yimaadaa xagga sare soo maaha marka waxa uu rajaynayo o uu damcayey in inuun xaggan waxyi uga yimaado kolba wuxuu cirka u eegaya marka alla wuxuu u ballanqaado uu yidhi falanuwalliyanaka qiblatan tardaaha wallaahi waxaanu kuu jeedinaynaa qibladaad raallida ka ahayd oo maka ah oo tii hore miyaanu raalli ka ahayn maya waa ka ahaa laakiin maxaba abiiciya abiica ahaan iyo nafsiyan yani nafta wuxuu ka jeclaa isagoo amarka ilaahay raalli ka ah oo baytulmaqdes raalli ahaan ugu jeedsanaya ilan waa amar alle eh ayaa haddana niyadda wuxuu ka jeclaa beledkiisa maka iyo kacbada qibladii waxa weeyaan nebi ibraahim iyo ambiyadii horeba ahayd in loo soo jeediyuu niyadda ka jeclaa taasa allana ogaa sidaasuu kolba cirka u eegaya belina waxyi ku soo dego marka alla waxa uu ballan qaado uu yidhi waanu kuu jeedinaynaa halkaad raallida ka ahayd oo masjidulxaraamka ah ee fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wejigaaga xagga xaramka u jeedi culimmadu waxay yidhaahdaan qiblada ama kacbada marna waxaa la qaabilaa caynulkacba kacbada lafteeda marna waxaa la qaabilaa jihat alkacba xagga kacbada qofka xaramka joogaa dee waajibkiisu waxa weeye ila xaramkii baabuu joogaayo cayntii kacbada inuu qaabilo iyada lafteeda ilan waabuu joogaa xaramkii ah laakiin qofka wadan kale ama meel kale oo ka fog jooga ilaahay diintiisu waa diin sahla oo yusriya oo fudud oo raxmad ku dheehan haddii la yidhaha qof walowba caynta kacbada qaabil bari iyo galbeedka jooga dee maba qaabili karaan marka waxaa laynagu adoonsaduun xaggeeda inaynu ujeedsano waa waxa weeyaan xaggii xaramku inaynu ujeedsano laynagu adoonsado shatra almasjid alxaraam axaadiida qaarkoodna waxba ku soo aroorto ahlucilmigu ay quweynayaan maa beyna almaqribi waalmasjidi qibla bari iyo galbeed inta udhaxaysa ayaa qibla ah oo dadka waxa weeyaan xaggan inaku aynu xaramka ka xigna kasoo xiga ama reer madiine oo kale dee bayna almashriqi waalmaqribi qibla u tahay intaasoo dhammi walidaalika halkaa waxaad ka garanaysaa dadka qaarkood oo arinta qiblada intay isku adkeeyaan yidhaha masaajidadii hargeysaba qiblada way ka jeedaan nin waxaad arkaysaa safkii ku jiro xaggaa isku dadbaya dhinac kale u jeeda ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halaba diinta waa fudud oo waa raxmad yusri iyo suhuulo leh ruuxna iskuma adkeeyo qalaf iskama dhigo ilaa isagunbaa dhulka kusoo dhaca diintu wax noqon mayse dad baa la sheegaya ataa masaajidadii ka hajiro oo yihi qiblaba looma jeedo de waa wasaawis marka waa waxaa laynagu adoonsaday fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam xaggii xaramkana waa ujeednaa caynteedana maba qaabili karo dee umaba dhowina waa ka dheerahay marka halkaa waxaynu ka garanaynaa qofka caynulkacba laga doonayo lafteedu dee waa ka jooga laakiin kii kale waa xagga ay kaa xigta uun intaasaa inagu filan oo amarkii allayna siiye aynu ku fulinana waxaa kaloo aayaadkan ku jira macrifatu ahli اlkitaabi linabiyi salى اllahu alayhi waslama bisifaatihi fi kutubihim uma juxuudihim camda can cilmi wakitmaanuhum lima yacrifuuna min sifaatih nimanka ahlulkitaabku waa garanayeen nebi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo tilmaamihiisaa towraad iyo kutubtooda ku yaalay laakiin si badheedhay u diideen oo u dafireen weliba astaamuhu lahaana dadka waa ka qariyeen oo kitmaan bay sameeyeen laakiin waa garanayeen aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum siday inamadooda u yaqaanaan bay u yaqaaneen nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam waina fariiqa minhum la yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun wayse qarinayeen iyagoo og laakiin way garanayeen falama ja'ahum ma carafuu kafaruu bih way sii yaqaaneen oo horey noo soo martay inay waxa weeyaan mushrikiinta iyo gaalada kale odhan jireen nebiga lasoo saari doonaa markuu soo baxo intaanu idinla dagaalano ayaanu idinka guulaysan oonu libinta idinka heli ilaahayna waxay bari jireen oo odhan jireen ilaahu nebigaa deg deg noogu soo saar anu rumayno onu raacno oonu ku guulaysana eh laakiin falama ja'ahum maa carafuu kafaruu bih waxay garteenay yaqaaneenay tilmaantiisa towraad ku hayeen markuu yimid waa ka gaaloobeen maxay uga gaaloobeen xasad iyo xiqdi iyo xumaan oo waxay yidhaahdeen annakaa isku wadnay oo ahlukitaab iyo yahuud dhexdeeda inuu ka soo baxee siduu nimankan carbeed iyo bani haashim iyo quraysh uga soo baxay markaa xasad muxuu annaka noo noqon waayey ayay u diideen oo u dafireen alla waxa uu ihi qad naraa xaqiiq ahaan baanu u aragnaa taqaluba wajhika nebi muxamedow wejigaaga gadgadoonkiisa waanu aragnaa fi samaa jihada samada iyo xagga sare wejigaagu uu gadgadoomaye kolba aad eegeyso waanu aragnaa falanuwaliyannaka fawallaahi lanuwalliyannaka waxaanu kuu jeedin oonu kuu jeedin qiblatan qiblo qibladaasoo tardaaha aada raalli ka tahoo nafta iyo niyadda aad ka jeclayd waanu kuu jeedin ee fawalli u jeedi nebi allow wajhaka wejigaaga u jeedi shatra almasjidi alxaraami masaajidkaa xurmada leh xaggiisa wejigaaga u jeedi waxayumaa kuntum meel kastoo aad ahaateenna fawalluu u jeediya mu'miniintiyey wujuuhakum wejiyadiinna shatrahu xagga masaajidka xurmada leh kacbada waina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kuwii kitaabka la siiyey waa jinsulkitaab ee towraad ama injiil layaclamuuna waxay garanayaan oo og yihiin annahu ay tawallii jeedsigaa xaramka loo jeedsanayaa alxaqu xaqii inuu yahay xaqaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilin kii moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahayna ma moogana ee waa arkayaa dee waanu ka abaalmarin weeyaano waa waciid iyo goodi walain atayta wallaahi lain atayta haddaad ula timaado aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aaya aayad kasta iyo mucjiso kasta haddaad u keento maa tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada marnaba raaci maayaan wamaa anta adiguna maad ahaanin bitaabicinkii raacaya qiblatahum qibladooda wamaa bacduhum culimada qaarkood waxay yidhn qiblatulyahuudna baytulmaqdis bay ahayd qiblatunasarana maطlaca shams xagga cadeed ka soo baxa qaar fara badan oo iyaga ka mid yihiin hawadooda iyo meeshay doonaan bay ikhtiraacanayen oo u jeedsanayeen alla waxau ihi wamaa bacduhum barhkoodna ma ahaanin bitaabicinkii raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda oo iyaga laftoodu isma raacsanayn ninba jihuu u jeedaa wamaa anta bitaabicin qiblatahum waa la ysku daro qiblo keliyaa laga dhigay iyagoo haddee ahlulkitaabka iyo yahuud iyo nasaare iyo kuwani ay kale qiblo yihiin oo kale kala jiha ay u kala jeedsanayaan ayaa haddana sidii waxay qiblo keliya wada leeyihiin ayaa mid laga dhigoo layidhi wamaa anta bitaabicin qiblatahum qibladooda raaci mayse oo ma qiblo keliya leeyihiin may mid walba jihuu u jeedaaye laakina alkufra millatun waaxida laakiin gaalnimadu waa diin keliya oo walan yani waxa weeyaan waxay la mid tuun aayaddiina soo martay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tatabica milatahum milalahum lama odhan diimahooga iyagoo kala duduwan milatahum kaanamaa inay mila waaxida tahay waayo alkufru mila waaxida gaalnimada ayaa diin keliya ah marka maadaama ay alkufru mila waaxida ay tahay qibladoodiina waaxida laga dhigay oo kale wamaa bacduhum barhkoodna ma aanin bitaabicinkii raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladiisa walain itabacta wallaahi lain itabacta nebi allow haddaad raacdo ahwaa'ahu oo nebigu miyuu raacayaa may xaasha marnaba nebi maxamed ma raacayo lagama yaabo inuu raaco laakiin waxa weeyi waa calaa sabiili alfardi waataqdiir kaba soo qaado wax dhacaya ma aha oo haddaanu dhacayn in maxaa loo geliya shardiyaa waxaa la yidhi shardigu wax mustaxiilah oo aan dhacaynba iyo wax mashkuuku fiihiya oo laga shakisan yahay iyo wax dhacaya intaba shardigu wuu galaa qul in kaana liraxmaani waladu fa ana awalu lcaabidiin waa mustaxiil ilaahay walad in loo sugo waa ma dhacdo waa wax mustaxiil oo aan dhacayn haddana in baa gashay imika nebigu hawadooda inuu raaca waa mustaxiil waa waxaan dhacayn haddana in baa gashay walain itabacta laakiin waxa la yidhi oo ahlulcilmigu ay yidhaahdeen cidda loo jeedaa ee loo quusgoynaya waa ummadda iyo inta rumaysee raacday oo iyagaa la leeyahy warhooy iska jiro oo iska ilaaliya lain ashragta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin oo miyaa looga baqa qabaa nebi maxamed shirki inuu ku dhaco may haddana waxaa la yidhi lain ashragta nebi allow haddii aad shirki la timaadid layaxbaطana camaluk walle camalkaagu waa buri oo wuu buri oo wuu baabi'i walatakuunana min alkhaasiriin kuwa khasaare baanaad ka mid noqon doontaa maxaa haddaa loo leeyahy lain ashragta cibradu waa ummadda iyo atbaacdiisa iyagaa loogu quusgoynaya oo nebi maxamed haddii sidaa la yidhi maxaa idinku u malaynaysaan sowmaad maqal weysha gawrac dibigu ha ku quus qaatee waa quusgoyn weeyaan marka cidda loo quusgoynaya loo socdaa waa ummadda ee nebi maxamed waa la ogyahay marnaba inaanu arrintaasi aanu ku dhacay alla waxau hi walain itabacta wallaahi lain itabacta haddaad raacdo nebi allow ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo waxa ay doonayaan min bacdi maa jaaak intuu kuu yimid dabadeed min alcilmi ay alcilmu cilmigu cilmigu intuu kuu yimid kadib haddaad hawooyinkooda raacdo hee inaka adigu idan haddaa markaa aad raacdo hadday taasi dhacdo la min aaalimiina kuwa aalimiinta ayaad ka mid noqonaysaa allah waxau ihi aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka nimankii ahlu kitaabka ahaa yacrifuunahu nebiga waa garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadooda waina fariiqan qayb oo minhum iyaga ka midihi layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqa ayay qarinayaan wahum yaclamuuna walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin oy garanayaan alxaqu xaqu min rabbika rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday nebi allow xaqu waxa uu ka ahaaday xagga rabbigaa ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa ka shakiya xaqa ha ka mid noqon iyaduna tii horunbay la mid tahayoo waa quusgoyn loogu quusgoynaya dadka cidda loo jeedaana waa ummadda nebigu waa la ogyahay marnaba inaanu xaqa ka shakiyeyn alla waxau ihi walikullin wijhatun huwa muwaliiha fastabiquu lkhayraati aynamaa takunuu yaأti bikum allahu jamiica ina allaha calaa kuli shayin qadiir allah waxau ihi walikullin mid walba waxa u sugnaaday qolo walba kullin tanwiinta ku jirta waxaa la yidhaha naxwada tanwiin lciwad waxay bedel ka tahay waxa weeyaan mudaafu ileyhiga meesha laga xadfay ayay bedel ka tahay oo walikulli fariiqin ayay ahayd walikullin ay walikulli fariiqin qolo walba waxay leedahoo u sugnaaday wijhatun jihay qolo walba leedahay jihadaasoo huwa fariiqu ama kooxdaasi muwaliiha uu jeedsanayo qolo walba jiha ay u jeedsanaysay leedahay way u jeedaa ee fastabiqu lkhayraat dee khayraadka u beratamoo u kala dheereeya marka huwada waxaynu kullintuna waa fariiq huwadana waxaynu u celinay fariiqa ama kulliga ama waxaad tidhaahdaa walikullin mid walba ama koox walba waxa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa alleh damiirka alle u celi muwaliiha uu u jeedinayo yacni qolo walba waxay leedahay jiho ilaahay uu u jeedinayo sharcan aw qadaran ama sharcan wa qadaran ama wuxuu ugu jeedinayaa sharci ahaan iyo qadar ahaan sharci ahaan buu ugu jeedinayaa oo waa halkuu amray u jeedsanayaan ilan waa sharci taas ama qadar qadar ahaanna waa ugu jeedinayaan oo dee halkuu amray sharci ahaan markay ugu jeedsadaan qadar ahaanna wuu ugu jeediyey ila ilaahay baa qadaray ama walikullin wijhatun huwa muwaliiha qadaran laa sharcan oo kuwa gaaladee iyagu xaggay doonaan hawadooda u jeedsanaya meelaan allaba u jeedin jeedinta alla uu jeedinayaa waa qadaran laa sharcan qadar ahaan buu ugu jeediyo dee allaa qadaray ila ilaahay kownkiisa kama dhaco waxaan u qadarin laa sharan walaa khayran marka waa qadaran ama waxaad tidhaahdaa walikullin koox walba waxa u sugnaatay wijhatun jiho jihadaasoo huwa kooxda ama fariiqaasi muwallaaha uu yahay ku loo jeedinayo ismi mafcuul baa markaa la akhriyay qiradaasi waa muwallaaha bifatxi laam waa ismi mafcuul muwalli waa jeediye kii la jeedina wax jeedinayey muwallaana waa la jeediye kii la jeedinayo waa ismi mafcuul marka waxay noqonaysaa walikullin koox walba waxa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa kooxda ama fariiqaasi muwallaaha ku loo jeedinaya uu yahay jiho loo jeediyey ayaa u sugnaatay markaa huwada marka muwallaada ismi mafcuul laga dhigo huwadu fariiquunbay ku dhici kartaa ee alla looma celin karo waa mamnuuc waayo dee ilaahay la jeedin maayo tacala allahu can dalika culuwan kabiira ilahay isagaa wax jeedinaya markaa markay noqoto ismi mafcuuloo la jeedin ah kii la jeedinayey damiirku fariiqa mooye ilaahay uma noqon karo walikullin koox walba waxa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa fariiqa ama kooxdaasi muwalliiha uu u jeedinayo wajhahu dee wejigiisa ama naftiisa usoo qadar yacni koox walba waxay leedahay jiho ay nafteeda ama wejigeeda u jeedinayso huwada fariiqa u celi ama kulliga markaa ee fastabiqu lkhayraati khayraadka u degdegoo u baratama aynamaa takuunuu meel kastoo aad ahaataan bed iyo beri meel kastoo aad joogtaan yaأti waa keenayaa bikum idinka allahu alleh jamiican xaal atiin dhammaantiin kulligiin ilaahay waa idin keenaya iyadoon midh idinka maqnay ina allaha alleh calaa kuli shayin shay walba qadiirun kii awoodee kara weeyi wa min xayu kharajta meel alla meeshaad u baxda nebi allow ama cid kastoo mukhaaaboo socota ama safar gashay waayo khitaabku marna wuxuu ku dhacaa likulli man yasluxu lahu lkhitaab cid kastaoo mukalaf oo khitaabka loo jeedin karo ama nebi maxamed baa toos loogu ridaya wa min xayu kharajta haddii nebi maxamed lagu ridana dee alcibratu bilcumuum oo ummaddiisoo dhamna tabac bay ku taho isagay ku raacaysaa wa min xayu kharajta ilain hogaanka iyo hormoodka amarka la siiyo atbaacduna way kula jiraan marka wa min xayu kharajta meel alla meesha aada u baxdo ee aada u socotayso fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masaajidkaa xurmada le xaggiisa u jeedi wejigaaga wainahu ay tawliya jeedintaa xagga xaramka wejiga loo jeedinayaa lalxaqu xaqi weeyaan oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaaday wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilinkii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xayu kharajta meel kastood u baxdo fawalli wajhaka wejigaaga u jeedi shatra almasjidi alxaraami masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeedi waxayumaa kuntum meel kastoo aad ahaataanna fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiinna shatra xaggaa xaramka u jeediya lianlaa yakuuna waayo maxaad ugu jeedinaysaan lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka si aanu ugu ahaanin calaykum idinka korkiinna xujatun wa xujo ah wax ay idinkaga gar helaan oo xujo ah si aanay dadku idinku helin ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum dadkaa ka mid ah oo kuwaas iyagu gar iyo gardarraba xujo iyo xujo la-aanba marlayba waa hadlayaan oo iyaga meeli celin mayso ilain canaad iyo madax adayg baa biyo dhigay alla waxau ihi falaa takhshawhum kuwaa haddaba ha ka cabsanina shubahaadkooga iyo hadaladooda waxba ha ka biqina wakshawni aniga iga cabsada waliutima waxaad ku cadaftaa lianlaa yakuuna maxaad u jeedinaysaan wejigiinna lianlaa yakuuna si aan u ahaan iyo waliutima si aan idinku dhammaystiro nicmatii nicmadayda calaykum korkiinna iyo si aan nicmadaydii islaamnimada iyo daacada iyo diinta korkiinna ugu kaamil yeelo iyo walacalakum tahdaduuna si aad u hanuuntaan oo xaqa aada ugu hagaagtaan kamaa arsalnaa sidaanu usoo diray fiikum dhexdiinna rasuula rasuul ama waxa weeyaan arsalnaa bima bimacnaa bacanaa haddii la dhansiiyo oo tadmiin laga dhigo ficilka arsala bimacnaa bacaa sidaanu dhexdiinna uga soo saaray markaana dheh ama aanu rasuul idinku soo diray oo inta badan arsala ilaabay ku gudubtaa bacana fii oo bacaa fiihi iyo arsala ilayhi laakiin dee axrifu ljari yanuubu bacduhaa can bacdin way kala naaib noqdaane dee fiikum ay ilaykum baa lagu lagu macnayn karaa kamaa arsalnaana waxaad ku xidhiidhisaa waxa weeyaan waliutima nicmatii oo si aan nicmadayda idinku taam yeelo itmaaman kamaa arsalnaa fiikum ay ka irsaalinaa fiikum rasuulan dhammaystirkaasoo ah sida waxa weeyaan rasuulkii aanu idiin soo diray ila nicmada taam noqotuu ka mid yahay irsaalu rasuul kamaa arsalnaa sidaan idinku soo diray fiikum idinka dhexdiinna ama uga soo saaray rasuula rasuul rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ahaaday oo aad garanaysaanoo inay hebel hebel ah u taqaanaan oon qof gariib oo meel kale idinka yimid aan ahayn rasuulkaasoo yatluu akrinaya calaykum korkiina ku akriyaya aayaatina aayaadka ee ku akriyaya oo wayuzakiikum idin aahirinaya oo wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabkana idin baraya qur'aanka iyo walxikma sunnada hadday israacaan alkitaabu walxikma xikmadu waa sunnada xikmada si haddii gaar loo sheego waa alcilmu naafic ama alfiqhu walfahmu fi ddiin diinta iyo shariicada in fiqi iyo fahm loo yeesho iyo cilmiga naaficee waxtar kale ee kitaabka iyo sunnada ayaa xikmad looga jeedaa oo markay xikmadi gaar tahay waxyigii oo dhan bay ku dhacaysa laakiin kitaabka markay raacdo sunnadii baa loo jeedaa oo qur'aanka tii mataanaha la ahayd ah ee fasiraysay ee sharxaysay wa yucallimukum waa idin barayaa rasuulkaasi maa lam takuunuu taclamuuna waxaydaan ahayn kuwa garanayana waa idin baraya efadkuruunii ixusa baa allaahu yidhi adkurkum anna waan idin xusiye washkuruu lii ii mahadnaqa oo walaa takfuruuni hayga gaaloobina hadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay wujuubu lmusaabaqati ila alkhayraat waajibnimada in khayraadka loo kala dheereeyo loo kala beratamo oo salaada iyo jamaca iyo jamaacada iyo safka hore iyo khayraadka waa in loo kala dheereeyo ku yar iyo ku weyn waxaana halkaa culimmadu ka soo qaataan qaacido ah laa ihaara fi lqurab waxa qurabka la yidhaha alle loogu dhowaado laysuma doorbido doorbididda waxaa loo jeedaa dee wixii adduunyo ah aduu hebelow ho naftaada waad ka doorbidi kartaa soo maah adoo adigu u baahan laakiin wixii daacaad iyo cibaadaada laysuma doorbido qofku naftiisa waa inuu ka fuul yeelo oo imika safkaa hore halka ka bannaan dee dadka qaar baa ka odhanaya orodoo gal oo aduu khayrkii maad ka maaranta halkaa ihaarku ma galo waa loo kala dheereeyaa safka hore meesha ka bannaan aduu haddaad geli karto uga dheeree qofka kale qofka dee kaaga soo horreeyena waxba ha cidhiidhiin oo hala yacni isagoo isagu kaaga cag horreeye dee hala beratamine laakiin waxaa loo jeedaa uun markay meeshii bannaan tahay haddaad adigu u horrayn karto adaa u mudan haddii lagaaga horreeyana nasiibkaa laakiin dee aduu gal iyo aduu gal waxaabad moodaa khayrkii in dadka waxaad is odhanaysaa miyaa laga saahidayba khayrkii iyo u dheeraynti waayo aduu gal iyo aduu gal in badan baynu aragnaa moogta laakiin khayr haddii la arko aduu gal ma lehe waa inaad aduu naftaada ka fuul yeesho waayo nin walba dee firdowsa iyo jannada derajada ugu horreysa ayuu doonayaa marka almusaabaqatu ila alkhayraat ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo lasii akiday ta'kiidu tawajuhi ila alkacbati liahmiyatiha kacbadu ahmiyadda ay leedahay darteed ayaa loogu celceliyey xaggeeda in loo jeedsado oo loo akido oo loo adkeeyey waxaa kaloo alla caddeeyey bayaanu muhimati rasuul muhimaddii iyo camalkii iyo shaqadii rasuulku uu qabanayey sala allahu calayhi wasalam iyo risaaladiisu waxay xambaarsanayd oo ah yatluu calaykum aayaatina rasuulku dee dadka wuxuu ku dul akhrinayay aayaadka alleh wa yusakiikum waana daahirinayey daahirintu waxa weeyi dee shirkigii iyo bidcadii iyo baadidu waa qurun iyo nijaas inama almushrikuuna najas shirkiga iyo kufriga iyo bidcada iyo wixii la baha dee waa qurun waa wax in layska daahiriyo ay tahay marka rasuulka shaqooyinkiisii ugu muhiimsanaa ee loo soo diray waxaa ka mid ahayd taskiyat nnaas dadka inuu ka daahiriyo shirkiga oo tawxiidka ku toosiyo dadka inuu ka daahiriyo bidcada oo sunnada ku sugo dadka inuu wixii wanaagsan ku barbaariyo wixii xunna uu waxa weeyaan ka daahiriyo wayucallimukum alkitaaba walxikma kitaabka iyo sunnada inuu baro ayaa camalka rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka kuwa dhaxlay ee ummadda nebi moxamed ka midana camalkoodu dee waa tacliimu lkitaabi wasunna sharaf iyo shaqo ka wanaagsani ma jirto dadka kitaabka iyo sunnada in la baro waxa ayaan badan oo nasiib badan dadka ilaahay waafajiyey tacliimu lkitaabi wasunna ee dhaxalkii nebi moxamed intay xambaareen dee dadkana u gudbinaya waxaa halkaa laga qaadanayaa altasfiya watarbiya ama altakhliya wataxliya waxaa la yidhaahdaa altakhliyatu qabla taxliya altakhliya waa shayga in laga madhnaysiiyo o laga sifeeyo oo laga mariyo wixii xumaan ku jira waa takhliya bilkhaa altaxliyana waa in lagu qurxiyo wixii qiimalee wanaagsan dee weel haddaad doonto malab ama subag inaad ku shubato weel uskaga dee ku shubi maysid marka hore waad soo xalasaa sooma markaad soo maydho isagoo nadiifaad ku shubaysaa wixii wanaagsan wahaakada yacni quluubta dadka marka shirkiga iyo bidcada iyo baadida laga sifeeyo ayaa tawxiidkii iyo sunnadii lagu shubaya laakiin quluubtii oo wasakhaysan oo shirki iyo bidca ka buuxdo dee tawxiid waxa weeyaan la gelin maayo oo geliba maayo marka waa halka culimadu ay ka cabiraan altasfiya watarbiya in xumaanta dadka laga sifeeyo wanaaggana lagu barbaariyo labadaasina ma kala hadhayaan oo dadka wanaagun baan u sheegayaa sax maaha ambiyada ilaahay haddii wanaagun la sheegayoon xumaha la diideyn dee rusushu ismay daaliyeen maxaa ambiyada iyo umamkii loo diray ay isku dileen oo isku diideen dee waxay isku diideen munkaraadkii shirkigu ugu horreeyey rasuul walba markii lasoo diray qoomkiisa muxuu ku lahaa yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayru qoomkayow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon isaga ahayna idiinma sugnaanine halka ay ku kala tegeen ambiyada iyo umamkoodu wuxuu ahaa tawxiid luluuhiya cibaadada ilaahay in loo keli yeelo loo badhax tiro may ahayn rububiyada rabbinimada ilaahay waa yaqaaneen inuu cirka abuuruu dhulka abuuruu arsaaquu isagu amruu maamulayo waa yaqaaneen rububiyada afcaasha ilaahay kamay murmin ilaahay baa sheegoo yidhi walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah cirkiiyo dhulka yaa abuuray haddii la yidhaahdo ilaahay bay odhanayaan ma odhanayaan anna ka abuuray laakiin ilaahay keligii caabuda markii la yidhi waxay yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab walle waa yaabe aalihadii oo dhan ma mid keliyuu isugu soo ururiyo uu ka yeelay moxamed wax suurtagala ma aha waayo kacbad oo keliya ayaa saddex boqol iyo lixdan sanam u yaalay nin walbana gurigiisa mid kalea u yaalay marka socotada marka la negi yahay mar walba sanam bay lahaayeen oo dee caqli xumada ayay tilmaamaysa marka yani waxa weeyaan laa budda min atasfiyati waatarbiya almru bilmacruuf wannahyu can lmunkar wanaagga in dadka la faro waxa barbar socda munkarka in loo diido haddaad tidhaha dacwadeydu waa macruufun wanaagun baan dadka farayaa dacwadaadu tii rasuulka ma aha nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ninkii ku yidhi maa shaa allahu washita waxaa doonta adig iyo ilaahay ee ilaahay ku lamaaniyey mashiicada muxuu yidhi ajacaltanii lilaahi niddan qul maa shaa allahu waxdah war ma ilaahay baad i barbar dhigtood ila masaysay waxaad tidhaahdaa ilaahay keligii waxa uu doono waa nebi maxamed khayru khalqi illaah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nebigu muu odhan uun qul maa shaa allahu waxda wuxuu marka hore yidhi ajacaltanii lilaahi nidda waa tasfiya qul maa shaa allahu waxda waa tarbiya ma kala hadhayaano waa wada socdaan marka hore wuxuu ka sifeeyey khaladkii oo wuxuu yidhi sideed ilaahay ila masaysaa marka dambena wuxuu ku barbaariyey oo ku toosiyey tawxiidkii wuxuu yidhi qul maa shaa allahu waxda halkaasaa kuugu filan inaad ka fahamto inaanay labadaasi kala hadhayn altasfiyatu watarbiya inaanay kala hadhayn almru bilmacruuf wannahyu can lmunkar labadaa qofka kala reebaana rasuulka inuu ka baydhay ayaad garanaysaa waayo adiga laguma diran dadka rabitaankooda iyo inay ku jeclaadaan laakiin waxaa laguu dirtay dhaxalkii nebi moxamed sidiisa inaad u gudbiso ood u gaadhsiiso haddii lagu raaci waayo dembi ma lihid waayo dee qiyaamahaba maxaa imanaya nebi aan cidiba raacin kun nin raacay kun laba ay raaceen isagu xilkiisii waa guta markaa lagu odhan maayo imisaa ku raacday laakiin waxaa lagu odhan maxaad samaysay ama maxaad ugu yeedhay maada ajabtum lmursaliin ayaa dadka la weydiinaya marka adiga waxaa lagaa rabaa itibaac iyo raacitaan run ah raacin waa markaa adiga lagu rumeeyo ama lagugu daydo kuma saara oo nebi moxamed baaba la yidhi in calayka ila albala wamaa anta calayhim biwakiil hidaayada allah leh adiga gaadhsiin unbaa ku saaran marka muhiimaddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd dadka inuu aayaadka ku akhriyo xumaha ka sifeeyo wanaagga ku rabeeyo taasay ahayd muhiimaddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana muhiimadda xaqa ah ee dariiqii salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii wanaagsanaa ay ku sugnaayeen ay ku socdeen waana ta lagu badbaadayo ee lagu guulaysanayo waana ta sunnada waafaqsan ee manhajka ahlu sunna waljamaaca uu ku salaysan yahay iyo madhabki iyo dariiqii salafka waa saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin selaf marka la leeyahay waa dadkii wanaagsanaa ee horee soo jireenka ahaa ee diinta aynu kaga deenanay ee nebi moxamed hormoodka u ahaa saxaabadii uu gacantiisa ku barbaariyey ay waxa weeyaan kula socdeen taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ay ka xambaareen ee ay ka qaadeen waxaa kaloo aayaadkan ku jira wujuubu dikri illaahi wa shukri waajibnimada alle in la xuso oo la mahadiyo nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii ku yidhi rasuulkii allow ii sheeg waxaan ku tuntunsado o igu fillaada wuxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illah carabkaagu marnaba yuu ka zuulin inuu ahaado mid ka qoyan ilaahay dikrigiisa marka had iyo jeer xuska alleh carabkaaga ha ka qoyanaado carabkaaga ka xus qalbigaaga ka xus xubnahaaga ka xus carabka ka xus oo had iyo jeer waxa weeyaan dee adkaarta hadday tahay ta aroortii la akriyo hadday tahay ta galabtii la akriyo hadday tahay kuwa mulaqee mar walba muhiimka ah subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah had iyo jeer adkaarta wad oo carabka ka xus qalbiga ilaahay ka xus oo cadamadiisa iyo weynidiisa mar walba qalbigaaga ku xasuusnow xubnaha ka xusoo xubnahaaga iyo jawaarixdaadu ha camal falaan oo cibaadada ha camiraan u mahadnaq alleh washkuruu lii walaa takfuruunu ha ka gaaloobin waxa alle nicmou ku siiyey hadday diin tahay iyo hadday duunyo tahayba si ay nicmadu kuugu ziyaado tii horena kuugu sugnaato ilaaha ku siiye mahadi oo ha ka gaaloobin meel kale ha u hanqaltaagine waxa lagu siiye eegoo ku mahadnaq dadka waxaa lagu imtixaamay nin walba wuxuu haysta ma arkaye ka kaluu eegaya taasina waa kufraanu nicam waa nicmadii alloo laga gaaloobayo oo lagu kufrinayo saxdu waxay tahay intaad haysato eeg intaasaan yarayne inta aadad u haysato hoosu eeg laakiin ka kaa sarreeya ha eegin waxaa la yidhi adduunyada sida xadiidkaba ku ansaxday ka kaa sarreeye lama eegee ka kaa hooseeyaa la eegaa haddaad meeli ku yar xanuunayso kakaa liita eeg haddii adduunku kugu yaryahay kakaa hooseeyo eeg adduunyada kakaa hooseeyaa lagu cibro qaataa si aanay nicmadu kuula yaraan kuula weynaato ood alla u mahadiso laakiin xagga diinta iyo daacada ayaa cidda kaa sarraysa la eegaa la eegtaa oo la higsadaa oo lagu daydaa xagga diinta iyo daacada laakiin adduunyada xagga hoosaa la eegaa si aad nicmada u garato qadarkeeda alla waxaa yihi walikullin ay walikulli fariiqin koox walba waxaa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa kooxdaa ama fariiqa ama kulligaasi muwalliiha uu u jeedinayo wejigiisa ama naftiisa ama walikullin ay walikulli fariiqin koox walba waxaa u sugnaatay wijhatun jiho jihadaasoo huwa kooxdaa ama kulligaa muwallaaha loo jeedinayo ama walikullin walikulli fariiqin koox walba waxaa u sugnaaday wijhatun jiho jihadaasoo huwa alleh muwalliihaa uu u jeedinayo kooxdaas sharcan aw qadaran sharciahaan uu ugu jeedinayo ama qadar ahaan oo kuwa muuminiinta amarkiisa qaatay jihaday u jeedsanayaan wuxuu ugu jeediyey sharcan wa qadaran kuwa gaaladaana wuxuu ugu jeediyey qadaran laa sharcan ilaa amarkiisa waa diideen alla waxau ihi fastabiqu lkhayraat khayraadka u baratamoo u kala dheereeya aynamaa takuunuu meelalla meeshaad ahaataan ya'ti waa idin keenayaa bikum idinka allaahu alla waa idin keenayaa jamiican xaalatiin dhammaantiin ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii kara weeyi wa min xayu kharajta meel walood u baxda nebi allow ama qof waloo mukhaaabo mukallafow fawalli u jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masaajidkaa xurmada iyo karaamada le xaggiisa u jeedi waxa loogu soo celceliyey si loo ogaado inay caam tahay oo aanay nebigana ku gaar ahayn cid kalena aanay ku gaar ahayn meel mucayana aanay ku gaar ahayn laakiin ay tahay cid walba iyo goor walba iyo goob walba alla waxau ihi wainahu ay tawali wainahu ay tawliya dheh tawliyada macna jeedsigaas loo jeedsanayo xaramku lalxaqu tawliyadaa iyo jeedsigaasi waa xaqii min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday wama allaahu allana ma aanin biaafilin kii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xayu kharajta meel alla meeshaad u baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeedi wa xayumaa kuntum meel kastoo aad ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrahu ay shatra almasjidi alxaraam masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeediya waayo lianlaa yakuuna si aan ugu ahaanin linnaasi dadka calaykum korkiina xuja waxaa la yidhi mushrikiintii waxay yidhaahdeen waa kan le nebi moxamed milatu ibraahim baan raacayaa hadduu miladii ibraahim raacayo muxuu kacbada ugu soo jeedsan waaye waa kuwii mushrikiintii reer maka kuwii ahlu kitaabkuna waxay yidhaahdeen waxa weeyaan diintayada waa kan khilaafeyna raaci waaye muxuu qibladayada ugu soo jeedsanaya muu ka jeedsado marka qoloba waxbay tidhi kuwii ahlu kitaabkuna waxay yidhaahdeen diintayadii waa kan khilaafaye muxuu jihadayada usoo qaabilaya baytulmaqdis kuwii reemakana waxay yidhaahdeen waa kanle diintii ibraahim baan haystaaye ibraahim kacbad yani qibladiisu kacbaday ahayde muu kacbada soo qaabilo marka alla waxa uu yidhi waxaanu kuugu soo jeedinay xaramka dadkaasi si aanay idinka garhelin oonay xujo idinku helin horta marka hore xujo wax lagu sheega maaho waa daciif laakiin waa shubho ama madmadow dadka qaarkood lagu daciifsan karo marka maadaama ay tahay wax dadkii lagu khaldi karo ilaahay waxau ihi si aanay taasi u dhicin oo garba laydinka helin ayaanu xaramka kuugu soo jeedinay marka xujadii way go'day oo kuwii lahaa muxuu xaggeega noogu ugu soo jeedsadayna waa ka soo jeedsaday kuwii lahaa kacbada muu soo qaabilana waa kan soo qaabilo xujadoodii waa go'day laakiin waxaa laga soo reebay ila aladiina dalamuu minhum oo iyagu marna hadalkoodu go'i maayo waayo daalimiintu waa mucaanidiin madax adag markaa kuwaa madaxa adagi iyagu marna hadal dayn maayaan kuwa iyaga loo joojin maayo markaa kuwan mucaanidiinta iyo kuwaasi labadooduba waa ka siman yihiin xujo la-aanta laakiin waxaa kala duwan qofna wax xujo u yar egoo shubha ku jirta ayuu qabsanayaa qofna waxaan waxbaba ku jirin marka macnaha kuwaa hore waxaa loo yidhi xujo iyadoo baatil ah haddana wax shubha ah oo dadka lagu khaldi karay ahayd laakiin daalimiintu waxa weeye kuwa u badheedhay mucaanidiinta ah marka alla waxau yihi waxaanu sidaa u yeello xaramka kuugu soo jeedinay lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linaasi dadka calaykum korkiina xujatun xujo si aanay garba kuugu helin iyo xujaba ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falow minhum iyaga ka mida oo kuwooda mucaanidiinta ee madaxa adagi iyagu marnaba aamusi maayaan oo iyagu warkoodu hadal ma leh ee falaa takhshawhum kuwa ha ka cabsanina oo wakshawni aniga iga baqaya alla uu yidhi waliutima maxaan sidaa u yeelay iyo waliutima si aan u dhammaystiro nicmatii nicmadayda calaykum korkiina aan ugu dhammaystiro iyo walacalakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan waxaa nicmada idinku dhammaystire dhammaystir la mid ah kama arsalnaa sidaan idinku soo diray fiikum idinka dhexdiinna rasuula rasuul ama dhexdiinna rasuul uga soo saaray rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid a od garanaysaan rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calaykum korkiina ku akhrinaya aayaatina aayaadka ee ku akhriyaya oo wayusakiikum idin daahirinaya oo xumaan oo dhan idinka daahirinaya wanaag oo dhanna idinku barbaarinaya oo yucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabkii qur-aanka idin baraya iyo walxikmata sunnadaba oo wayucallimukum idin baraya maa shay idin baraya shaygaasoo lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwa garanaya ee fadkuruunii ixusa baa alla u yidhi adkurkum waan idin xusi eh yacnii ilaahay waxa uu ku xusayaa malaa'igta agtiisa oo wanaagooda u sheegaya oo washkuruu lii ii mahadnaqaya alla uu yidhi oo walaa takfuruunii ha iga gaaloobin oo nicmadayda hadda firina oo ha diidina allah waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biلsabri wالsalaaة ina allaha maca asaabiriin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka iyo wsalaati salaada waayo ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabra ayuu la jiraa oo uu xoojinaya ayuu ayidaya waa maciya nasri watayiid waa maciya khaasa tii caamka ahayd ee khalqiga o dhan umacooda aha ma aha waa mid khaas oo gaar ah oo walaa taquuluu ha odhanina liman mid ha ku odhanina kaasoo yuqtalu loo dilaya huwa manka fii sabiili illaah ilaahay dartii ka loo dilaya ha ku odhanina amwaatun ay hum amwaat waa kuwa dhintay bal kaba kaalay inay dhinteen eh bal iska daa inay dhinteen eh axyaaun ay hum iyagu axyaaun kuwa nool weeyi walaakin ha yeeshee laa tashcuruuna dareemi maysaan walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waxaanu idinku imtixaami oonu idinku imtixaami oonu idinku imtixaami bishayin shay shaygaasoo min alkhawfi cabsi ah iyo waljuuci gaajo ah iyo wanaqsin nuqsaan ah min alamwaali xoolaha xaggoodu ay idinka nuqsaamaan iyo walanfusi nafaha xaggooda iyo whamaraati midhaha xaggooda wabashir haddaba u bushaare nebi allow asaabiriina kuwa sabra aladiina saabiriintaasoo waa sifadoodii idaa asaabadhum markay haleesho musiibatun balaayo qaaluu odhanaya innaa lilaah annaku allah baanu u sugnaanay oo nale oo na mulkiya wa innaa anagu ilayhi ilaahay xaggiisa uun baanu raajicuuna u noqonaynaa ulaa'ika kuwaasi baa alla u yidhi calayhim korkooda waxaa ahaatay salawaatu naxariiso oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis oo marka sidaa la yidhaahdo salawaatun waa raxmad caama raxmatunna waa naxariis khaasa waxaase ka xoog badan sida abulcaaliyat ariyaaxi uu ku fasiray kamaa fi lbukhaari in la yidhaahdo waxa weeyaan salaat ullaahi calaa cabdi hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa salaada ilaahay adduunkiisa ku salliyaa waxa weeye inuu xagga jameecaad makhluuqaadka sare ee malaa'igtaa agtooda inuu ku ammaano oo wanaaggiisa halkaa ka sheego u ka xuso ayaa looga jeedaa salawaadka waa asalaatu min allah xagga alle salaada ka timaada waa hanaa'uhu calaa cabdi fi lmala'i alaclaa marka waxay noqonaysaa salawaatun ammaano oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuhtaduuna kuwa hanuunay ee hanuunka dhabta ah helay weeyi haadihi alaayaatna waxaa laga qaadanayaa kow ahamiyatu sabri walisticaanati bisabri wasalaa muhimadda uu leeyahay in la kaalmaysto sabirka iyo salaada inta badan labadaa waa la israaciyaa sabirka iyo salaada in la kaalmaysto horena waa inoo soo martay sabirkuna waxa uu ku dhacayaa sabrun cala aaca wa sabrun cani lmacsiya wa sabrun calaa aqdaar illahi lmu'lima daacada alle in lagu sabro macsiyadiiyo xaaraantana laga sabro wixii alla kuu qadaro ee musiibo iyo dhibaato xanuun lena aada ku sabirto salaaduna iyaduna waa la mid oo waa shay qofku uu ku raaxaysto markay dhibaata ku dhacdo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa mar alla marka arrin culusi nebiga ku dhaco xagga salaaddu u argagixi jiro u carari jiray idan yacni kurbada iyo dhibaatada halka lagaga nasta lagaga xasilaa waa dikriga waa aacada halkaasaa umaniine iyo deganaansho laga helaa markay dhibaata kugu dhacdo xagga salaada iyo cibaadada u carab way kaa fududaanaysa haddii kale waad isku mashuuli waxaa kaloo laga qaadanaya aayaadkan anwaaculibtilaa iyo abaalmarinta dadka sabra noocyada imtixaanka iyo abaalmarintay leeyihiin dadka ibtilaaga ku sabraa oo anwaacda ibtilaaga waxaa ka mid ah dee cabsi inay kugu dhacdo waa nabadgelyo aad weydo maanta nicmaynu haysanaa nabadgelyo laakiin dad badan ayaan ladayn un laba indhood isku keenayn waa khawf waa cabsi waa imtixaan gaajadaa ka mid ah calooshaadu inay marato waxaad ku rida aad weydaa waa imtixaan waxaa ka mid ah xoolihii iyo naftii iyo midhihii inay nuqsaamaan oo xoolihii yaraadaan oo dhimashadii iyo waxa weeyaan dhibaatadii ay badato oo baadkii iyo amaraadkii soo baxaya ay yaraadaan ama bilaa baraka ay noqdaan waa nooc imtixaanka ka mid ah laakiin alla waxa u ihi wabashiri saabiriin kuwa ku sabra u bushaaree waxaa lagu sifeeyey saabiriinta kuwa markay dhibaata ku dhacda yidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walidaalika kelmadda kelimat listirjaac waa kelmad culus waxay tilmaamaysaa wax kastoo kugu dhacay waxaad ku iloobaysaa dee allah kuleh isagaanaad u noqonaysaa wax ka weyn baabad sugaysaa oo dee fa asaabadkum musiibat lmowt geeridiibaaba ku sugaysa xanuunka kugu dhacay iyo musiibada kugu dhacday waxaba ka weyn inaad dhimataa ku sugaysa marka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markay balaaya kugu dhacdo dheh way ku qaboojinaysaa ducadii rasuulku ina barayna raaci sal allahu alayhi wasalam allahuma ajurnii fii musiibati haadi waakhlif lii khayra minha yani waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo ilaahu musiibadaydanna iga ajar sii wax ka khayr badanna iigu bedelo oo iisoo gadaal mari sabirka xaqiina waxa weeye inama sabru cinda sadmati luulaa nebigu wuxuu ihi sabirku waa qacda ugu horeysa laakiin gidaar walba markaad kasoo godeed dhulka isla dhacda haddaad tiraa iminkaan sabraya kaa waxaa la yidhaha waa sabir taagwaa maaha sabirkii saxda ahaa sabirka saxdii waxa weeyaan qaacda ugu horeyse musiibada inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dheh ku qanac oo xukumka ilaahay qaado raallina ka noqo ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma waxaa raajixa in salawaadkana ammaano yani lagu fasiro raxmaddana naxariisteeda loo daayo oo salawaadka la yidhaahdo waa hanaa llaahi calayhi fi lmalai lacla waa inuu addoonka ilaahay xagga sare ka ammaanayo o arrinkiisa ka sheegayo waxaa la tilmaamay kuwa ilaahay dartii u shahiiday inaan amwaad la odhan oo waxa weeyaan beder markii rag saxaabo badan lagu laayey ayaa qaraabadoodii iyo ehelkoodii markii dee loo calaacalay loo damqaday way dhinteen ti ay badatay ayay soo degtay walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili llaahi amwaat bal axyaa waxaana xayaatadan looga jeedaa xayaatadu waa saddexoo alxayaatu dunyawiya walxayaatu albarsakhiya walxayaatu lukhrawiya waa saddex nololoodoo midna mid aanay la mid ahayn oo ay ka duwan tahay noloshaynu iminka ku jirnaa waa alxayaatu dunyawiya waa noloshii adduunka iyo ifka mar alla markaad dhimatee qabriga lagu dhigana nolol kalaa kuu bilaabana soo la yidhaahdo xayaatu lbarsakh oo dee naftii inta lagugu soo celiyo oo lagu imtixaamo oo lagu su-aalo ayaa halkaa qabriga inta qiyaamadu ay ka dhacas oo dhan qabrigaagaasi wuxuu noqonayaa imaa rawda min riyaadi iljanna wa imaa xufra min xufari innaar ama beer beeraha jannada ka mid ah ama godgodadka naareed ka mid ah oo ama jannadiibaa daaqad iyo albaab lagaaga furi ama naartiibaa lagaaga furi oo dadkaa xabaalaha ku jira dusha isaga egi hoosta waa ku kala soocan yihin oo waa ku kala duwan yihin ninna barwaaqo iyo ladnaan buu ku jiraa ninna cadaab iyo cuquubo ayuu ku jiraa marka waxa weeyaan waaa lagu markaa xayaatadaasi waa xayaatulbarzakh xayaatadaa barzakha waxaa ka dambaysa marka suurta la afuufe ee dadkii lasoo saaro albachu wanushuur alxayaatu lukhrawiya bilaabmaysa noloshii aakhiro ee abadiga ahayd labadaa kale waa laga soo guuro maraaxil bay ahayd adduunyada waa laga soo guuray qabriga waa laga soo guuray laakiin aakhire marka la yimaadee la ysxisaabiyo dee fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir waa tii daa'imka ahayd ee aan meelna looga diga roganayn marka bal axyaaun waa noloshii qabriga ee barsakhiyada waxaana looga jeedaa nolol wanaagsan oo raaxalay ku jiraan oo sidaad moodaysaan maahee jannay ku jiraan ilan waa shuhade macnuhu sidaas weeye alla waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay o istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka iyo wasalaati salaada waina allaha alle maca saabiriina kuwa sabra ayuu la jiraa oo uu u gargaarayaa walaa taquluu ha ku odhanina liman yuqtalu liman qofka yuqtalu loo dilo huwa manka fii sabiili illaahi alla dartii amwaatun ay hum amwaatun kuwaasi waa kuwa dhintay a odhanina bal iska daa inay dhinteene taa kaba kaalayo axyaaun ay hum iyagu axyaaun kuwa nool weeyaan oo xabaalahooday ku nool yihiin oy ku jannaysan yihiin noloshii barsakha ee qabriga walaakin ha yeeshee laa tashcuruuna ma dareemasaano dee idinku garan maysaan oo adduunyaad joogtaan walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waxaanu idinku imtixaami oonu idinku imtixaami bishayin culimmadu waxay yidhaahdeen shay intaa nakirada ihi waa litahwiini wataxqiir waa yarayn iyo xaqirid oo macnuhu wuxuu yahay wax yar baa laydinku imtixaamaya halkaa waxaa laga qaadanayaa imtixaan kastoo kugu dhacaa wuu yar yahay marka loo eego wanaagga aad haysato sidaasaa loo jeedaa marka imtixaanka haweynaysan ee yarayso oo alxamdu lilaahi dheh ilaahay baa inta yarna kaa qaadi walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waanu idinku imtixaami oonu idinku imtixaami bishayin shay waxoogaa baanu idinku imtixaami yar waxoogaagaasoo min alkhawfi cabsi ah iyo waljuuci gaajo iyo wanaqsi nuqsaan min alamwaali xoolaha xaggooda ku dhacda iyo walanfusi xagga nafaha iyo wathamaraati xagga midhaha oo xoolihii iyo nafti iyo midhihiiba idinka nuqsaamaan wabashiri saabiriina kuwa sabra u bushaaray nebi allow waa kuwe aladiina waa kuwii saabiriintu idaa asaabathum markay haleesho musiibatun balaayo qaaluu odhanaya innaa lilaah annaku alle ayaanu u sugnaanay oo na leh oo na mulkiya xukunkiisana waa qaadanay oo waa ku qanacnay wainaa anagu ilayhi xaggiisa un baanu raajicuuna u noqonaynaa ulaaika kuwaasi kuwa tilmaantaa leh calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun ammaano ilaahay xagga sare uu ka ammaanayo ammaanahaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis wa ulaaika kuwaasi hum iyaga unbaa ah almuhtaduuna kuwa hanuunay wallahu aclam